wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawadaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa kulan looga hadlayay hindise sharciyeedka gaadiidka ku qabtay magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose kulanka ayaa looga hadlay sidii bulshada looga talagelin lahaa horumarinta sharciga gaadiidka taliyaha howlgelinta gaadiidka maamulka jubbaland ayaa ugu horeyn ka hadlay kulanka waxaan aad ugu faraxsanahay maanta kulankeennan aan isugu nimid halkan xaqiiqatan annaga haddaan nahay taraafikada waxay noo leedahay mudnaan gooni ah inaan helno xeerka nabadgelyada wadooyinka oo ay wasaaraddu soo qorshaysay xeerilayaalila u dhiibtay baarlamaankana la hordhigi doono xaqiiqatan waxaan is leeahay waa tallaabo dowladnimo ah oo horey loo qaaday khaasatan dadka mujtamaca intii ay danaynaysay barnaamijka oo naga soo qayb gashay ayaga laftooda aragtidooda ka dhiibtay waxaan ku darsanayaa barnaamijkaas xeerkan markuu soo baxo waxaa laga yaabaa in uu dalkan iyo dadkanba amnigiisa iyo nabadgelyadiisa wax badan ka bedelo waxaana codsanaynaa in si ku habboon looga amar qaato shuruucaha ama waxyaabaha uu xeerku ina farayo hadda ka hor waxaan ku shaqaynaynay soomaalidu waxay tidhahdaa wax xeer jajab la yidhahda ama daalcanaazil waxaa og tahay waddankeenu in badan buu burbur ku soo jiray maalinba meel baa lasoo taagnaa dhanka kale maxamuud ciise agaasimaha guud ah ee wasaaradda duulista iyo gaadiidka dowlad goboleedka jubbaland ayaa ka hadlay ujeeddada kulankan kasoo qaybgalayaasha dhammaantiin si guud waan idinka mahad celinaynaa wakhtigiinna waan idinka mahad celinaynaa ka qayb qaadashada dib oegista iyo diyaarinta xeerka gaadiidka dhulka ee dowladda jubbaland xeerkan wuxuu yahay mid muhiimad gooniya u leh gaadiidleyda wasaaradda gaadiidka iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada uu khuseeyo xeerkan sida gaarka uu khuseeyo waa baahi baa loo qabaa xeerkan hadday tahay dhinaca nabadgelyada wadooyinka hadday tahay dhinaca dakhliga oo xeerkan wuxuu yeelan doonaa mas-uuliyaadka markii lagu gafo waxaa ka dhalan doona ganaaxyo ganaaxyadaana waxay dowladda usoo hoyn doonaan dakhli ka dhalan doona